aaska caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayinaynine oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillahi raxmaan raxiim barka wanaagsan aqaartan aad dhegeysaneysay waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi heesnaayo toddobaadabo sabti aad dhegeysataan barnaamijka anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinin doontaa dhanka farsamada waa injineer zaki mar kale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi heesnaay
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayinaynine oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
isku soo noqod wanaagsan akhiirtaena dhegeysaneysay toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa xarunta gaboobe oo ku taala magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan u kurgali doonaa sida ay u shaqeyso xaruntaasi ee dekada caafimaad ay bulshada gaarsiiso ugu horeyn barnaamijka waxaa marti ku aada doctor liibaan saciid cabdi oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka gaboobe ee magaalada jowhar kaasi oo naga warbixiyey xaruntani waxa ay bulshada u qabato iyo adeegyada ay bixiso bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaad kusoo dhawaataa barnaamij caafimaadka warbaahinta isnaayo oo sabti walba ka baxa adigoo magacaaga ku bilaabo
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacay waa doctor liibaan saciid cabdi kana howlgala isbitaalka gaboobe ee magaalada jowhar
waa maasan tahay doctor liibaan waxaa toddobaadka marti ku tahay barnaamijka caafimaadka raadiha isnaay oo sabti walba raadiha isnaay ka baxa marka hore waxaad noogu warbixisaa xaruntaani iyo goorta la aas-aas
xaruntan waxaa la aasaasay labada kun iyo labaataiyo kowdii bishii febraayo labiiyo tobankeedii waxaana loo aasaasay sababo ah in mataqaanaa bulshadii ay baahi dhanka caafimaad ay u qabeen isla markaas in magaalada jowhar lagu soo kordhiyay xaruntan baahidaas darteed oo bulshadu ay u qabeen in xaruntan la aasaaso
maasantaha dictore waxaad kaloo nooga warbixisaa xaruntaani maadaama lagu soo kordhiyay magaalada jowhar baahi badan ay bulshada u qabeen waxyaabaha aada bulshada u qabataan aada kusoo kordhiseen xarunta laga heli karo xaruntan waxyaabaha ay bulshada u qabato waxaa ka mid a qaliimada noocyadeeda kala duwan aan sameynaa sidoo kale waxyaabaaan sameyna waxaa ka mid a baaritaanada cudurada guud iyo kombyuutar casriya oo aan u sameyno bulshada ee meesha jowhar ku nool isla markaasna waxaan kusoo darnay qeybo kale oo muhiima oo sida ilkaha iyo indhaha iyo qeybo kaleoo gooniya oo cudurada dumarka la xiriiro
ciban gartay maadaama intaasoo howl ay bulshada u qabato bal ka baran cudurada ugu badan aada bulshada ka daaweysaan maadaama hadda uu jiro outbreak cuduro badan oo ka dilaacay deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar
cuduradaas hadda maasha allah hadda si wanaagsanaa ula soconaa bulshadana maasha allah waa ka wacyigelinaa isla markaas hadda waxaa jira bukaano badan oo hadda u jiifo cudurkaas hadda waxaa la dhahaa difteria maasha allah hadeertan annaga iyo wasaaraddaba wada xiriira naga dhexeeyo isla markaasna waxaan sameynaa inaan isla si wada jira aan dadkaas bulshada aan looga adeego isla markaasna bulshada naga wacigeliyo cudurada hadda ugu badan oo aada xoogga saarna waxaa kamid ah sokorta iyo cuduradan oo dhiigkarka ah waxyaabaa aadka hadda magaalada jowhar ugu badan oo bulshada aan ku aragnay ugu mid ah iyo cuduradan kale oo gaaska iyo tifowga waxyaabahaas cuduradaasa kamid ah hadda waxyaaba aan hadda maasha allah aan xoogga saarno
ciban gartay wax kale ma jiraan qorsho kale aad dooneysaan inaad xarunta kusoo kordhisaan
xarunta insha allah waxaan rajeynaynaa inaan cuduro badan kusoo dhakhaatiir badan oo cudurada kala duwana kusoo kordhino hadda waxyaabaha noo qorsheysa waxaa kamid ah cudurada oo cunaha iyo sanka iyo dhegaha ku dhaco iyo dhakhaatiirta lafaha inaan insha allah dhowaan kusoo kordhino isla markaasna aan ka caqabtirno bulshada ku nool magaalada jowhar wax kastoo ay u baahan yihiin iyo wax kastoo ay meel kale u aadi jireen inaan insha allah ka daboolno hadaanaha xamruta gabooba hosbital magaalada jowhar
waan gartay sidaad hor u sheegtay waxaad tiri qaliimo ayaan sameynaa qaliimaha qaliimada aad samaysaan manuu kala qaadi karta
qalimada aan sameyno waa kala nuucyo badan yihiin emergency ha ahaadaan sida dhaawacyada xabadaha iyo ha ahaadaan qalimadan oo ah burooyinka iyo eernooyinka waxaa kaloo ka mid a cudurada ku dhaca burooyin ku dhaca dumarka waxaa kaloo ka mid a qalimadaa sameyno lafaha sida iyo qalimada ay keenaan sonkorta inaan loo sameeyo waxa la dhahaa ambutation aa ka mid a
waan gartay cudurka difterida oo kale hadda bulshada tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar oo kale wuu ku badan yahay bal ka waran kiisas intee la eg ayaa cudurkaasi ka qabateen
maasha allah kaysaskaas hadda ilaa iyo toddoba kiis waa arkay hadda hal kiis muqdisho u rifeer gareyno oo safiiru ahay oo waxaanoo waxaa noo suurtageli weysay oxyjiinta oo jirto awgeed alxamdulilah laba kiisoo kalena hadda waa jiifaan qaar kalena waxaan inta daaweynay baxeen alxamdulilah boqolkiiba boqol hadda waa soo wanaagsan xarunkana hadda magaalada jowhar dhexdeeda waa ku aragnay marka bulshada waxaan ku wacyigelinaya inay ka digtoonaadaan oo intaysan intaysu faafin sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo qofka lagu arki karo waxaa ka mid a inuu qanjirada oo barar ka soo sameeyo iyo qandho zaa'ida markuu isku arko inuu qofkaana uu lasoo bulshada uu la socodsiiyo isbitaalka
waan gartay maadaama dhakhaatiirtii ka howlgalaya magaalada jowhar aad tihiin cudurkaasi ma u bayaanin kartaa bulshada waxa keena cudurkaasi
difteriyada adeertan bulshada waxyaaba badanaa keenaan marka isla markaas waxaa la rabaa in bulshada mar kasta ay meelaha ay mataqaanaa ay ka dilaacdo ay mataqaanaa cudurkan uu keeno in mataqaanaa ay ka digtoonaadaan ay ilmahooda la socdaan wax kastana ay iska ilaaliyaan ay meelaha ay ku badan yihiin ay ka fogaadaan
waan gartay cudurada ilkaha oo kale maadaama xarunta ay kamid kusoo kordhiseen daaweynta ilkaha oo kale ayagan maxaa bulshada kaga qabta
cudurada qaybta ilkaha hadeertan dhakhtar ajanabiga noo joogo dhanka kale waxaan sameynaa waxyaabaha ay keenaan shilalka ugu badan hadeertan waxay aad ka dhibka nooga haysto oo waxaan keenaa raaji casri oo la saaro ilkaha markay jog soo gaarto ama ay jab ku yimaado sidoo kale iyo xanuunada kala duwan oo ku dhaco ilkaha intaba waa hadda bulshada rajoor waa kaxaqabtirnaa waan gartay bal ka waran cudurka malaariyada iyo sidoo kale
hadda waxyaaba hadda jadeecada hadda zaa'id maku ahan laakiin waxaa hadda waxyaaba u weyn oo aragna waxaa ka mid a malaariyada malaariyada hadda waa shabeelooyinka meelaha ugu badan oo hadda laga mataqaana ay ka jirto hadeertaana waxaan sameynaa anaka iyo wasaaraddaba waxaan wada shaqeyna ka sameynaa alxamdulilah inta hadda kiisoo aragnay boqolkiiba boqol waa ku guuleysanay oo alxamdulilah sidii la rabay hadda daawadeedii ay usoo gaartaa magaalada jowhar
waan gartay bulshada ama dadka aad daaweysaan ee bukaanada xaruntiina idinku soo booqda marka ay daawooyinka qaataan maxaa u sameysaan oo wacyigelin
badanaa waa loo sharaxaa qofkan cudurka laga helay inuu noocuu yahay iyo waxa keenay waa loo sharaxaa kabacdina daawo markuu ka qaato inuu soo laabto ah bulshada oo mataqaanaa loo sheegaa inuu qofku inta tago markuu daawadiisa waqtigiisa uu soo qaato uu daawada u dhammaato uu nagu soo laabto si mataqaanaa haddana loo fiirsho xaaladiisa guud loogana loona sheego waxa keenay iyo wixii kaloo mataqaanaa uu ka digtoonaanayo
waan gartay ugu dambeyntii maxaa ugu baaqaysaa bulshada ku dhaqa magaalada jowhar si ay ugu digtoonaadaan cudurada halista ah
waxaan ugu baaqi lahaa bulshada jowhar inay mataqaanaa taxadaraan oo ay sameeyaan waxyaabaha markaas markaas cudurka dilaacay oo jiro inay mataqaanaa ay la socdaan idaacadaho kale waxyaabaha moogta markaas ogasiisyada ay idaacadahu soo daynayaan inay la socdaan isla markaasna ay la xiriiraan haddii waxaas ay dareemaan calaamadahaas idaacadaha dhakhaatiirtu ay soo fariistaan inay mataqaanaa ay ay markay maqlaan ay dhakhtarka la xiriiraan ay ku dhahaan tore saasaasaan dareeminaa qofkay ku arkaan isla markaasna ayna ka fogaadaan meelaha dhibkaas oo ka dilaaca cuduradaas ayna ka jiraan insha allah kale cali abuukar odubaay waxa uu ka mid yahay shaqaalaha ka howlgala isbitaalka gaboobe gaar ahaan wuxuu cali ka howlgalaa qaybta shaybaarka wuxuuna noogu warbixiyey cudurada inta badan ay bulshada ka baaraan bismillah mar kale kusoo dhawow ee warbaahinta isnaa barnaamijka caafimaadka aan kaga hadalno dhibaatooyinka caafimaad daro ee ka jira deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar mar kale kusoo dhawowda magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa calaa wukul udwaa waana ku dhawaa barnaamijka cali aad oo mahadsan tahay waxaa ka mid tahay shaqaalaha ka shaqeeya xarunta gabowe qaybta sheebaarka waxaad nooga warbixisaa cudurada inta badan aad baartaan
waxaan ka shaqa dhankii sheebaarka badana waxaa baarnaa cudurra kala duwan waxayna ku xiran tahay habka bukaanka oo uu cabanaayo oo historteke dhakhtarka aga soo qaadayo annagana waxaa baarnaa wuxuu dhakhtarka noo soo diro badana baaritaanada sameyn waxaa ka mid ah c b c oo ah woolbalad countinaa sameynaa oo dhiig guud in la xisaabiyaa sameynaa sidoo kaleto waxyaabaa sameyn waxaa kamid ah malaria tasti iyo sidoo kaleto waxaa sameynaa wiidhal sidoo kale waxaa sameynaa iskriinada noocyadooda kala duwan sida hepatitis c hepatitis b h i v idis syphiliska intaas waa sameynaa sidoo kale waxaa sameynaa hbaluro testin waa sameynaa sidoo kale waxaana ka marna aan sameynaa urin analyse badanaa waa sameynaa in kaadida baaritaan aan ku sameyno laba nuuca u sameynaa urin dibstig in luu baari in mashiin luu baari labada nuuc baa u sameynaa sidoo kaleet waxaa sameynaa stool analyse oo laga fiirinaya baarasaati noocyadooda kala duwan sidoo kaleet waxaa sameynaa biochemistry biochemistry inta badan waxaa sameynaa liver fashion testing beerka in aan baarno kaleeto iyo keliyaha in aan baarno sidoo kaleeto waxyaabaha kale aan baarno xitaa cholesteroolka noocyadiisa kala duwan sida h d l l d l darakerasad iyo cholesteroolka sidoo kale waxaana ka marnayn oo sheebaarka aan ku baarnaa hormoonka noocyadiisa kala duwan qofka markuu thaaridku dhiban yahay oo dhakhtarka u soo diro waan baarnaa hormoona noocyada aan baarno waxaa ka mid ah t fork iyo t tria t s h ka iyo f s h aan baarnaa badanaa marka baaritaana sheebaarka lagu sameeya waa intaas waxayna ku salaysan tahay habka bukaanku uu cabanaya iyo wax baaritaanka loosoo diro ee markaas ku salaysan tahay
waa garta cali waa mahadsan tahay cudurada waxaa jiro cuduro bulshada aada ugu badan yahay oo inta badan sheebaarka lagu baaro cudurkaas leedahay sheebaarka inta badan wuu soo laalaabtay aada baartaan cudurkeeda
cuduro badanaa soo laalaabta laakiin cudurka master comadka ah waa wiidhalka ugu badan iyo malaria inta badan aan baarnaa kaasoo wiigla aan ula kulanno oo baaritaan usbuucla aan sameyno baaritaanada kaleetan waxay ku xiran tahay habka bukaanka uu caminaya laakiin mostel baaritaanada inta badan noo soo laabto mar walba aan aragno waxaa u badan tifowa sida dadka u yaqaanaan iyo malaarida u badan waa gartay inta kasoo hadashay waxaa ka maran cudurka h i v idska kaas baaritaan ma ku samaysaa
h v h i v idska waa ku sameynaa sin wuxuu kamid yahay iskriinada uu kamid yahay waana mid kamid ah fayrasyada ugu khatarsan oo bukaanada isku gudbiyaan sidoo kaleet waxyaabaa lagu kala qaada waxaa kamid ah isaga injectionka lagu kala qaadaa in cirbad qof lagu duri inay ku durto kaleeto sidoo kaleeto master waxaa caan ku ah cudurkaas lagu kala qaadi karaa galmada shockwell transmitted disease loo yaqaanaa waa baarnaa waana cudurka kamid ah cudurada halista ah dhinaca kale cabdulaahi cali maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha ka howlgala cisbitaalka gabowe wuxuuna calay ka howlgalaa qaybta gargaarka deg deg ah wuxuuna nooga waramay sida ay ula falgalaan bukaanada qabaa xaalada deg dega ah bismillah marka hore kusoo dhawo warbaahinta isnaay adigoo magacaaga saddexan noogu bilaabo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cali cabdulaahi maxamed waana ku dhowahay baahinta isnaay
cali waa mahadsan tahay maadaama aad ka mid tahay shaqaalaha ka shaqeeyo gabowe isbitaal qaybta emergencyga adigoo nooga warbixinayo qeybahaasi shaqooyinka ugu badan aad ka qabatid
waa dhowahay qeybaha ugu badan oo qabana waxaa ka mid a emerjensiyada noocyadooda kala duwanaa qaabilnaa hadday noqoto dhaawacyadii hadday noqoto dhaawacyada noocyo fudud iyo noocyo aada u culusba isugu jiraan iyo dadka kaleeto xaaladaha caafimaad iska qabo sida dadka shubanka euu kusoo dhacay oo baadiyaala keeno xaaladooda adag tahay iyo dadka kaleeto oo xanuunada ka cabanaya oo emerjensiga adiga tnfor hawrisa shaqeynaa emerjensiyada noocyadooda kala duwan waa qaabilnaa
waan gartay sidoo kale cali waxaad nooga warbixisaa bukaanadaasi marka aad u samaysaan dhaymado kale ama tuliinka maxaad kula talisaa inay sameeyaan
waxaan kula talinaa inay talada dhakhtarka qaataan oo daawadii loo qoro sidii loogu qoray maaragtahay u isticmaalaan wakhtigii loogu talagalay oo dhaymadaas uu qofku lahaa inuu kusoo laabto sidoo kaleeto uu ilaaliyo meeshaas ee shaqada laga qabtay nadaafadeeda ee uu mar weliba fooljignaan muujiyo haddii uu wax xanuuna iyo wax uu dareemana inuu dhakhtarka sida uu dhakhtiyaa badan usoo laabto qofkii dhakhtarku uu qoro jiifna waa la jiifiyaa oo halkaa xaaladiisa lagu dabiibaa qofkii xaaladiisu ay soo wanaagsanaato fiicanna oo dhakhtarku ogolaado inuu xaafadiisa aado wuu baxaa kadibna wakhtiga uu dhakhtarku markaasi uu la ballamo inuu dib usoo laabta ayuu soo laabtaa kadibna dhakhtarka ayaa shaqadiisa u qabta waa su-aal fiican emerjensiyada deg deg ah markay noo imaadaan annaga mar weliba waa u diyaarsannahay emergency deg dega inaynu qaabilno oo waxaanu leenahay qayb emergency oo loogu talagalay emergencyga hadduu noqoto qofkani inuu oxygen u baahan yahay oo naqash ku xiran yahay oxygentii iyo qalabkii loo baahnaa dhan way noo yaaliin haddii uu dhaawac yahayna waa u diyaarsannahay oo qofkaas durbaba dhaawaciisa waa lala falgalaa haddii uu qaliin u baahan yahay qaliina loo sameeyaa haddii uu dhaawac kaleeto sida in raaji la saaro ama tulliin yar lagu sameeyo amba uu u baahan yahay xaalad kale wax weliba u qabanaa tusaale haddaan idiin warbixiyo qof mooto lasoo gadoonto kaleeto wuu noo imaadaa waa si maalinla ah weliba dadka mootadu ay soo dhibaatays ayaa inta loo keenaa soo marka qofkaas markii la keeno waxaanu u sameynaa inaynu haddii dhiig ka socdo inuu dhiigga ka joojino markaasi haddii laf jaban tahay raaja la saaro baaritaano markaas la marsiiyo xaaladiisa caafimaad si guud horta in loo hubiyo qofkan markaasna dabcan haddii uu qaliin u baahan yahay dhakhtarku oo qeybta oberetionka u diro haddii uu qaliin ka meermo oo qofkan qaliina uusan u baahnayna waxaa la sameeyaa raaj haddii u baahan yahay oo kale qofka lafaha inuu jab jiro kale looga shakina raajaa la saaraa haddii uusan raaji iyo uu xitaa uusan u baahnayn markaasi haddii si guud dhakhtarka ayaa qofkaas markaasi xaaladiisa maanej garaynaya wuxuu u baahan yahayna dhakhtarka ayaa amar ku siinaya shaqaalaha markaasi heeganku ah inay shaqadiisa u qabtaan soo markay saasaan ugu adeegnaa emerjensiyada waan mar weliba waanu qaabilnaa waqti afar ilaa tasa habeenkii iyo maalintii dad xaalad emergency oo kala duwan qabo way noo imaadaan adeeg caafimaad oo dhamaystiran aanu qabanaa
waan gartay ugu dambe maxaad ugu baaqaysaa ee bulshada ku nool magaalada jowhar
walahi baaqayaa horto dhali dadka ku nool caasimadda in caafimaadku aada buu muhiim u yahay xanuun haddii aad dareentid inaad sida uu dhaqsiyaa badan xarumaha caafimaad inaa aadid siiba caasimadda anaga afariyo labaatanka saac waa furannahay waxaan helaysaa adeeg caafimaad oo dhammaystiran ayaan mar weliba diyaarka ulana haddaanu nahay bahda gabooba hosbitaal oo ku yaala caasimadda dhammaan shacabka ku nool caasimadda hirshabeelle waxaan u baaqayaa qof weliba caafimaadkiisu waxuu uga muhiimsanyahay wax weliba marka caafimaadkiina ilaaliya sida teeda kaleeto nadaafadda waxay ka qayb qaadataa caafimaadka nadaafadda magaaladana lagu dadaalo so waxaan u baaqaynaa in mar weliba ay ku xirnaadaan dhaqaatiirta iyo goobaha caafimaadka haddii wax xanuun ay dareemaana ay sida ugu dhaqsiyaa badan xarumaha caafimaadka la xiriiraan anagana afar labaatan saac diyaaraan idinahay in idii adeeg guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka caafimaadka ad kala socotay raadi isnaayo anigoo xaliimo idiin akhrinayay toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadlinay xarunta isbitaalka gabowe ee magaalada jowhar adeegyada caafimaad ay bulshada u fidiyaan tan inta ku kulmi doono nabadgelyo
ururka caafimaadka